bismi illaahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmat ullaahi tacaala wabarakaatu idil ahaantiina khayaarta hawada inaga dhegaysanaysaay waa habeenimo jimcaha sabti ay soo gelayso taariikhduna ay ku beegan tahay lix iyo tobanka bisha oktoobar laba kun iyo labaatan qodobada warka habeenimo ee rediyo markableeca waaad ku dhegaysan doontaanna waxaa ka mid ah barakacayaasha ku dhaqan degmada luuq oo ka cabanaya hoyla'aan iyada oo maanta uu booqday guddoomiyaha arrimaha bulshada degmada luuq dowladda federaalka oo sheegtay in amni darrada ka jirta shabeellooyin ka saamaysay beeraleyda gobolladaasi ganacsato soomaaliyeed oo lagu xirxiray dalka koonfur afrika xasan sheekh oo sheegay in mucaaradka ay u diyaargaroobeen ka qaybgalka doorashada digniin loo diray maraakiibta isticmaasha gacanka cadmeed iyo badaha dalalka carabta ku teegsan madaxweynihii hore ee hirshabelle oo ku baaqay in maamul cusub loo sameeyo gobolka hiiraan mahad salaad oo si kulul uga hadlay qoraalkii cali cosoble ee xiisadda abuuray mas-uul ka tirsan puntland oo qarax loogu xidhay gaarigiisa safaaradda soomaaliya ee dalka koonfur suudaan oo gargaar ku wareejisay dowladda koonfur suudaan wararka dibadda warka rediyo markableeca waaad ku dhegaysan doontaanna waxaa ka mid ah tanzaniya oo diyaarado dheeraad ah u diraysa daminta dabka ka kacay buurta ugu dheer afrika iyo heerka saboolnimada ee maraykanka oo sare u kacday qodobadaas iyo hadba wixii warar ah ee soo kordha ayaa ku dhegaysan doontaan warka habeennimo ee rediyo markabley u diyaargarooba qodobadii aad maqasheen oo faahfaahsan warka caawa waxayn la socodsiinayo anigu ah yaxya cabdirisaaq soofe war bal ii waran maxaan kaaga warramaa xaaladda dalka dee ma run baad rabtaa mise been run baan rabaa beenraad ma leh wararkii ugu dambeeyey ee dalka iyo daafaha caalamka ka dhegayso idaacadda markabley wayna kaa haddaba
aan ku bilowno warkeenna barakacayaasha ku dhaqan degmada luuq ee gobolkan gado ayaa ka cabanaya hoyla-aan xilli qaybo ka mid ah gobolka ay ka curteen roobabka waxaana booqday xeryahaasi guddoomiyaha arrimaha bulshada degmada luuq sida warkan degmada luuq u nooga soo diray wariye cabdiweli yuusuf caabi kaamka jaziira wan ee ka mid ah kaamamka ku yaala degmada luuq ee gobolka gado ayaa wajahaya xaalad ku aadan dhanka nolosha waxaana iga warbixiyeen xaalada guud ka jira kaamka waxayna dowladda federaalka soomaaliya iyo hay-adaha samafalka ay ka codsadeen in lasoo gaarsiiyo gargaar bini-aadamnimo maadaama ay haysanin hooy ay ku haydaan ayadoo laga cabsi qabo xiliyadan oo kale ee roobab lixaad ay ka curtaan gobolka gado waxa ay ku jiraan ay tahay guryo ka samaysan karaa doon iyo baca aana celin karin dhibaca roobka waa kuwan qaar ka mid a barakacyaasha oo ka warbixiya xaaladooda guud bismillahi raxmaan raxiim magaay maylere huseen keero idinkaarelrema kaamkanu roognimayba gasiiriwan gasiiro mayboahe lagata lakajar mayboahe lidis baadis badanta kaam oo hata goobtan arideeda guuri korme maybo halidis eta menaha heydo may kosana ini bahi jabtili roobadan jabta baga bada mahaysan guriyaalkano mahaysan ilaga helona guuri korna may raashuglaagna nahaysata biyona mayboa biyola nefelagna haysan kaamka heydo may kosadana iniyo arideed kaamkan walni gobdano wala nigeysan deegda nigeysan menaha heliyaalka ele oo roob roob elakjar baanahnag mahaysan
bismillahi raxmaan raxiim an diino maalna alealeere wali kan noole kaamka jaziira jaziira one markaan hay-adaha may ku codsadaan hortay wakti oo lahata maadaama ahani hawmay wakti xilli roobada marka oo ka dhalada kor cuduro fara badan maadaama aanu ka jarno guryo oo burbura xoosha buushasha oo roobna reebo korno ba aan aan kaka felno una hatigeeka gadado korno una badaas saarado korno ma jaran mana awoodiiba mahayna marka maadaama saasata ini mana guryo an helna mase caafimaad daryeel an helna mase raashimo unan helna hay-adaha iyo dawladda mayla ku codsada ku codsadana ini marna si degdege anidesiyan waxyaalahaas oo marna una kacwadaan inay nidesiyan ku codsadaan
bismillaahi raxmaan raxiim walida ee roognay qaamka gasiira ayadoo samafalka wali ku codsadaana ilaahay baa xabadad ku biikor anti oo bulshooyinkan oo guryaalka ka jarna ba-a iyo guradahabi ubnahani dhagdhagsananengisheen oo baahan ilaroobneedalurow gargaarkaasaan baahan
dhibaatadii kugu badan idin haysataa waxay waxaa ka mid ah hoy la-aan iyo ayagoo xil radood lagu jiro oo aad ka cabsi qabtaa inay cudur bilowdo marka hay-adaha samafalka iyo dowladda federaalka soomaaliya maxaa ka codsanaysin waliku osadaana hilaroowadalurowga ba'da hunguriga niindheeriyi aragdeeda sandarowyaalka qanaacadaha qahaasa walwal badan baahana intinaneen qobada hore ilaahay waldaran qobada kore intinaanay hooba fadaan gudoomiyaha arrimaha bulshada degmada luuq cabdilcasiis sugow salaad iyo sidoo kale gudoomiyaha guud ee barakacayaasha degmada luuq ayaa dhankooda u sheegay hay-adaha samafalka inay gargaar deg deg ah soo gaarsiiyaan maadaama kaamka jazeera one uu haysto dhibaatooyin fara badan oo dhanka nolosha ayagoona aanay haysanin sida ay sheegeen guryo ay ka galaan dhibaca roobka oo laga cabsi qabo inuu sanadkan ka curto gobolka gedo
waxaan ahay gudoomiyaha barakacyaasha degmada luuq baahida ka jirta kaamamka degmada luuq waxaa weeye maxaan ku ridaay wax lasoo koobi kara ma ahan wax maxaan ku ridaay la tahli karana ma ahan dowladda federaalka iyo hay-adaha maxalliga iyo kuwa maxaan ku ridaay intaba waxaan ka codsanaynaa in gargaar degdeg ah lala soo gaaro degmada luuq ka maxaan ku ridaay qaxootiga ku nool waxaan idin ka codsanaynaa maxaan ku ridaay dadka hooy ma ku jiraan buushas ayay ku jiraan buushashkaas waxaan ka codsanaynaa hay-adaha iyo dowladda federaalkaba il gaara inay kusoo fiiriyaan si deg degna oo la soo gaaraan nolol iyo hoy assalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu
bismi illaahi raxmaan raxiim salaam assalaamu calaykum waraxmat ullahi tacaala wabarakaat magacaygu waa cabdicasiis sugow salaad jilcow waxaan ahay madaxa arrimaha bulshada degmada luuq xaalad jirta aawadeed anoo maamulka degmada wakiil ugu ah bulshadii dhammaan ayaan waxaan kormeer kusoo maray dhammaan barakacayaasha deegaanka luuq iyadoo oo la galay xiliyadii ee ugu dhibka badnaay ee xiliyada roobka ah iyadoo ay taas ay jirta aawadeed annagoo ka duulayna annaga iyo guddiga barakacayaasha ee degmada luuq waxa aan safar kusoo marnay aan raadinay marxaladii iyo baahida deegaanka ka jirta si aan u ogaanay waxaan ka codsanay halkaan baaq ugu jeedanayaa deeqbixiyaasha caalamiga ah hay-adaha internationalka iyo dowladda federaalka iyadoo wakiil uu ka yahay stateka jubbaland khaasatan gobolka gada ee marxaladda deegaanka luuq ka jirta oo marxalad asaasi ah ee kaamo fara badan oo baahiyo qabaa ku jira maadaama xilliga roobka la gaaro doocshash ay ka kooban yihiin waxay dhaxanta isaga celinaya aysan jirin aysan jirin wax baahi ah markaas mise food ah mise rolls oo wax la siinayo aysan jirin marxalado kala duwan ayaa deegaankan ka jira barakacayaashana baahiyo saaid bay qabaan maadaama ay joogaan meesha ilmo caruur hooyooyin haddana taas waxaaba kasii dana xaaladda caafimaadka ayaa asaasi noqon karta iyadoo ay xiliyadan camal dhalan karaan wixii marxaladaha bili-aadan ka daran sida cudurada shimbiyoodka iyo waxyaabaha kale oo asaasiga ah iyo jadaacada ah iyo cudurada oo kaniicada iyo malaariyada oo dhalan karaan iyadoo xagga caafimaadkan in laga caawiya ay mudan yihiin xagga bili-aadanka noloshiisana lasii hoy ay ka hoydaan oy dhaxanta iyo dhammaan ay ugu helaan si ay u helaan ayaan waxaan u codsanayna baaq ugu jeesanaynaa dhammaan deeqbixiyaasha caalamiga iyo dowladda federaalka iyo hay-adaha internationalka ah waxa aan ka codsanaynaa inay si gargaar bili-aadinimo ay nala soo gaaraan maadaama xilligan camal ay dhacaan fatahaado fara badan fatahaadihiina sidaan iskaga xirnayna asbaabaheeda baan saaka ka socdaal dheer ku sameynay iyadoo aan webiga eegayna marxaladaha iyo meelahu biyaha kasoo dayn kara bulshadana baahi fara badan bay qabtaa dadkan waxay abuurtaan xiliyada camal beerahay abuurtaan waxaa laga yaabaa fatahaadaas hataa xiliyada roobabka inay saamayso dalaga ay ka beeran lahaayeen noloshooda iyadoo aysan jirin wax aas-aas ah mise nolol bili-aadinimo maadaama dadkaan ay yihiin dad beeraley ku tiirsan khayraadku ilaahay ku manaystay iyadana socdaal dheer baan kusoo sameynay si ay dalagga uga faa'idaystaan xilliyada roobka ee is u noqonin sida sida dhacday sannadihii hadda ahay oo roobabka da-ay mihigaanka ah ee noqdeen masiibo inay ku noqdaan fatahaadihii ee dalagga ay noqdaan marxalad jirta haddana taas hadda waxaa ugu sii daran barakacyaal fara badan oo dhankan iyo baay ka imaaday iyadoo ururka al-shabaab ay curyaamiyeen ummadda soomaaliyeed ay badeen inay qaxooti noqdaan ooy duruufo aawadeed ay deegaanka dadka hoosta communitiga ahay ay soo dhoweeyeen ayagii iyo dadkii iyo marxaladdii iyadoo ay ku nool yihiin qaxootiyaal lagu qiyaasi kara ilaa toban kun oo qof iyadoo ay dhibaato kala duwan ay ku haysata iyo xagga bili-aadanimada iyadoo dunidan u xiray cudurka corona virus iyadoo saas aan ugu cabashanayna waxaan halkan baaq ugu ceesinaa mar labaad mar saddexaad deeqbixiyaasha caalamiga iyo hay-adaha internationalka iyo dowladda federaalka on state ahaan hoos tagna waxaan si deg deg ugu xusanayna inay xaaladan deegaanka loo ka jirta ay kasoo jawaabaan iyadoo xilligan camal shimbiyoodka iyo xiliyada ugu xun ay yihiin ay roobabka mihigaanka sida dalagay u daran tahay caafimaadka dhammaan waxaan ka codsanaynaa anoo ku hadlay afka maamulka degmada luuq iyo afka maamulka gobolka gada aan cabasho ugu dhiibinaya inay nooga soo jawaabaan baahida deegaankaas ka jaaban waana ka sugi doonaa insha allah in badanna waan ka rajaynaa dowladda federaalka waa dowladdeena wax kasta oo u baahannahay inay iyada noo fududayn kartaa aaminsan asalaamu calaykum waraxmat ullaahi tacaala wabarakaatu cabdul yuusuf caabi redio markab ley luuq ganaane dowladda federaalka soomaaliya ayaa sheegtay in amni darrada ka jirta shabeellooyinka ay saamaysay berelayda goboladaasi siyahayaha wasiirka beeraha iyo waraabka soomaaliya saciid xuseen ciid ayaa sheegay in beeraleyda soomaaliyeed ay wajahayaan xaalado amni darro iyaga oo lacago fara badan ay ka qaadaan dowladda soomaaliya al-shabaab iyo kooxo kale oo burcada sida uu sheegay kusimaha wasiirka ayaa tilmaamay in cabasho ay soo gaartay kaga timid beeraleyda waxaana uu qiray in ay jiraan dhibaatooyin ay wajahayaan xilligan dadkan beeraleyda waxaana uu sheegay in jawaab ay ka bixin doonto dowladda soomaaliya ayna damaanad qaadi doonto sugidda ammaankooda arrintaas waa arrin jirta de iskuurtiga dalku dhulka beeraha dhulka ugu badan oo amnidarro saamaysay waaye ama dadka nabadiidka ah meelaha ay ay joogaan waa dhulkii beeraha ahaa meelo badan kadib waa laga saaray saala socotaan isagoo laga hayso ay dowladda dhul badan ka xoreeyeen oo uu muhiim jamaacda iyo dhulkii beeraha gacanka ku ahaysan yihiin laakiin dhibaatadaas waa dhibaato jirta amniga saameyn aad iyo aad xuma ku leeyahay beeraleyda wax soo saarkooda sufrintiisa idaarooyinkan lacagaha qaadanaya ama ciidan dowladda udibangasoo ahaadaan ama markiisa dowladda qaban ama ahaadaan wadaha nabadiidka ama ahaadaan mid kale oo iyaguna ismaal iska dhiganayo dhibaatooyin bay ku tahay runtii beeraleyda annaguna runtii ciidamada taliska ciidanka hogaanka ciidanka iyo marar badan waa kala hadalna wixii caawin ah ama wixii rafuweyn ah oo loo samayn karo beeraleyda in loo sameeyana waa waa kala hadalnaa maal cashuur bixinaa yihiin maadaama nolosha nolosha dhan oo magaalada lagu joogaa ay ka nolosha ka imaanaysa cudurooyinka dadka iyo waxyaabihi waa kala hadalnaa runtii marar badan beeraleyda cabashooyinka soo gaarsiinaa gaarsiina meelaha ku socotay hadday tahay cashuurta iyo hadday tahay jidooyinka intaba marka taasna waa arrin muhiimad weyn leh oo qayb weyna kaga qaadan doonto guuleysiga beeraleyda soomaaliyeed dowladduna way ka shaqeynaysa ganacsato soomaaliyeed ayaa lagu xirxiray dalka koonfur africa saddex iyo toban qof oo soomaali ah ayay ciidamada booliiska dalka koonfur africa xabsiga u taxaabeen kuwaasi oo ay ku eedeeyeen in ay dib u cusboonaysiiyaan agabyadooda ganacsi ee dhacay ama dhaafay wakhtigii loogu talagalay si ay u sii iibiyaan ciidamada ayaa galay warshad lagu farsameeyo waxyaabaha dhacay oo ku taala magaalada korte iyagoo oo ka soo xiray saddex iyo toban muwaadiniintan soomaaliyeed kuwaasi oo weli ay gacanta ku hayaan booliiska dalkaasi booliiska oo la hadlay warbaahinta ayaa waxa ay sheegeen in dadkaasi ay farsameeyeen waxyaabaha dhacay islamarkaana bulshada dib uga iibiyeen taasina tahay mid sharci darro ah sidoo kale waxaa la xiray goobo ganacsi oo ay dalkaasi ku lahaayeen dad ajaanib ah oo aan dalkaasi u dhalan waxaana ku jira goobo ganacsi ay leeyihiin muwaadiniin soomaaliyeed xasan sheekh maxamuud ayaa sheegay in mucaaradka ay u diyaargaroobeen ka qaybgalka doorashada madaxweynihii hore ee soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo la hadlay warbaahinta ayaa sheegay in ka mucaarad ahaan ay mar hore u diyaargaroobeen doorashada dalka ka dhacaysa laba kun iyo labaatan laba kun iyo koob iyo labaatanka isla markaana ay rajo wanaagsan ka qabaan in la qabto doorashada markii la eego mucaaradka diyaargarowgiisa annagu afartii sano ee lasoo dhaafay wax kaleba kama aanan shaqaynaynin waxaan u diyaargaroobaynay doorasho weyn oo qof iyo cod ah inay dalka ka dhacdo balse haddii loo noqonayo tii laba kun iyo lix iyo tobankii waaba ka fududahay taan filaynay in ay dhici doonto marka wararka dhahaya mucaaradka diyaar uma ahan doorasho waxba kama jiraan ayuu yidhi xasan sheekh maxamuud dhanka kale madaxweyne xasan sheekh ayaa si kulul waxa uu uga hadlay magacaabis la'aanta xukuumadda soomaaliya isaga oona ka digay in arrintaasi ay dhibaato hor leh ay abuuri karto madaxweynihii hore ee soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo arrimahaasi ka hadlayana waxaa hadalladiisa ka mid ahaa soomaaliya xaalad kala guur oo muddo dheer ay ku jirtay ayay weli ku jirtaa
dalku duruufo cad adag ayuu dhex dhex marayaa howlo badan oo inay mar hore naga dhammaadaan ahayd oo aan dhammaana jira argagixisada caalamiga ahayd weli soomaaliya khatarteeda ayay ku haysaa waxaa loo yaqaano dowladnimada nugul ama farchal state na waa waana haysaa oo hay-adihii dowladnimada ayaa curdan ah oo weli aan noo xoogeysan intaasoo dhan mug lasu geeyana waxay keeneen dhaqaali xumi in dhaqaalihii iyo wixii iyo cidhiri ay galaan oo dadkii aanay awoodoodii ay wax ku soo saari kareen ee dhabta aheyd aanay aanay si buuxda aanay uga faa'iideysan duruufahaasoo isu tagtega ayaa dalka haysta laakiin dalkani waa dal rajo fiicanna leh awood badanna leh oo khayraad hadday tahay bar hadday tahay beer hadday tahay bad intaba qani ka ah marka laga yimaado khayraadka dhulka hoostiisa ku jira oo in badan oo kamid aanan laga warqabin ama badaha guntooda ku jira aanan la ogeyn inta muuqata ayaa dadkaani inay baahdaan ama fakri ahaadaan ma ayan ahayn laakiin dowladnimadu waa wax weyne fakrinimada maanta soomaaliya ka jirtaahi waa mid ay keentay dowlad la-aan mar marar qaarkood iyo mararkan dambe oo dowladdu ay noqotay dowlad nugul laakiin dadaalkeedu wuu socdaa waana waana laga baxaya haddii aad yidhaah tallaabada xigta hadda waa in doorashadii ay dhacdaa oo meelihii la asteeyey la isugu tagaa oo lasoo doortaa muxuu ahaay labadii aqal ee baarlamaanka dabcan doorashadan doorasho cusub maaha waa doorasho hore loo soo qabtay waayo aragnimo ayaa loo leeyahay doorasho noocan xoogaa ka horumarsan oo maxaanku yidhaha ayaa la filayay sida oo de taariikhdii dowlad dhisida soomaaliya ay kusoo socotay oo dibadda kasoo bilaabatay dalka gudihiisa timiday meelo kala duwanoo dalka ah dowladdu ay tagtay doorashooyin lagu qabtay markii ugu dambeysay muqdisho lagu qabtay haddana dib gobolada loo baahiyey dhowr meelood la gaarsiiyey markaan waxaan filaynay qorshuhuna uu ahaa horena loogu ballamay in dalka la gaarsiiyo doorasho xor ah oo qof iyo cod ah oo loo diyaargareeyo dadka doorashadaasna waxay u baahnaeday laba waxyaabood in la sameeyo farsamo ahaanna in loo diyaariyo oo farsamo ahaan ay u diyaarsan tahay siyaasad ahaanna loo diyaariyo oo dadka loo dalka dhan loo diyaariyo inuu doorashadaasi uu gelayo wakhtigaas diyaargarowgaasna wakti dheer u baahnaa nasiib daro ma ayan dhicin waa laga gaabiyey wakti hadda aada u dambeyso umaa doorashada lagu soo baraarugay haddee haddana wixii uun ugu fiicnaa maanta la sameyn kara duruuftaas dhacday awgeed dibudhaca iyo waxa dhaca awgeed wixii ugu habboonaa ee la sameyn karay ahayd annaguna aan intaa ku qaylinana war doorashadu tii ugu wanaagsanayd oo aan ay ahayd inaan gaarnimada gaarayne yaanay noqonin midna kala qaybisa oo sukeen dirta oo na disha yaanay noqonin mid yaana markii dambe un la isku raacay in meeshii laba kun iyo lix iyo toban qaabkii doorashada ay jiray in dib haddana mar kale loogu noqdo soomaaliyana yani recycling old ideas yani in dib loo loo loo isticmaalo afkaar qadiime oo hore loo soo tijaabi meeshii hore loo soconayo kuwo cusub la keenaya waa taariikh iska jirta oo horay ahayd marka haddana waxaan dib usoo usoo usoo ugu noqonay oon soo habaynaynaa afar sano ka hor meeshii aan ka nimiday oo aan rajaynayna inaan hore uga socono laakiin hadda si ilaa iyo hadda waay xaaladu way fiican yihiin wax uun laysku raacay wixii oo ugu fiicnaa oo la gaari kara haddii la gaari waayo xataa waxa ka soo haray in wax laysku raacay ay noqdaan waana wax laysku raacay in laba kun iyo lix iyo toban doorashadii ahayday nidaamkii lagu doortay dalka doorashada uga dhacday inay ku dhacdo diyaaraan u nahay doorashada inay waktigeeda ku dhacdo bal ka hor inay dhacdaan ba jeclaan lahayn leanna sabab aanay ugu dhici karin horta ma jirto waa wixii la yaqaano wadashada lasoo maray la yaqaano meelaha ay godadka ku leedahay iyo meelaha ay ka toosan tahay la garanayo waay waa kow mucaaradka diyaargarow diyaar ahaantiisa annagu hadda wax kale kamaanaan shaqayninba afartii sano lasoo dhaafay horta sii dhammaanaysaba oo xilliga dowladdan ahayd oo doorashada sida u dhici lahaan ka shaqaynayn waxaan u diyaargaroobay doorasho tan ka weyn oo qof iyo cod ah dhinaceenna qof iyo cod ah oo dalkao dhan intii suurtagal ay ka dhici karta ka dhacdo tii haddii la gaari waayo taasaaba wax cusub oo dalka ku cusub oo hadda la bilaabayo oo la dhaqangelinday ahayd culays inay lahaalad waa laga yaaba laakiin haddana haddii laga shaqayn lahaa waa waa la geli kari lahay haddiibase hadda laba kun iyo lix iyo toban tii aan lasoo qabta haloo noqdo la yidhaha boqolkiiba boqolaan diyaarnahay usbuuca soo socdaan diyaarnahay haddii la qabanayo maba aha waktiga dheer oo hadda la isi siiyey marka hadallada dhahayo mucaaradku diyaar ma aha iyo ayagaa codsanaya waktiga in dib loo dhiga iyo wax wax ka jiraan maya ra-isul wasaarahan wuxuu kuma soo cayimo oo dee dowladdii ala xukuumaddii wax badan oo fududayn ah laga rabaayo ay fududayso waa la rabaa laakiin heshiis siyaasadeed oo hore loo gaaray oo labadii lakab ee dowladnimadu ay lahayd ay gaareen oo baarlamaankii federaalka ah oo labadiisa aqaloo wada jira ay ansixiyeen waay marka iyadu meel looga noqon karo oo hadda u dhiman ma jirto dhaqangelin uun in la dhaqangeliyo oo wixii la hirgeliyo unbaa dhiman xukuumaddu taasay fududayn kartaa haddii ay dee ay jirto waana muhiim inay jirto fududayntaasaa hadda meesha un ka dhiman mooyaane xukuumadda doorashada waxna kuma soo kordhin karto waxna kama dhimi karto waa sida aan sheegayo haddii wax la khaldayo wax badan waa la hadlayn karaa laakiin doorka hadda xukuumadda u furan in la dhisana waa sax doorka u furan waxay tahay wasaaradaha qaarkood shaqo kule doorashada in ay fududeeyaan oo ay dhaqangeliyaan oo sidii dhib la-aan doorashadan ay u dhici lahayd oo dadka xasaasiyaadkooda iyo waxooda loo ilaali lahaa amniga loo sugi lahaa logisticska iyo waxyaabaha muxuu ahaay ee loo fududayn lahaa sidaa waaye waxaa xukuumadda cusub laga filaya mooyaane heshiiskan heshiis siyaasadeed oo hore loo gaaray baarlamaanka asci la sharciyeeyey meel yaallo waaye ayuu dhaqangelin u bayleeyahin hadday yimaad digniin loo diray maraakiibta isticmaasha gacanka cadmeed iyo badaha dalalka carabta ku teedsan hay-ad caalami ah oo ka shaqaysa arrimaha badaha ayaa waxa ay soo saartay digniin ku socota maraakiibta isticmaala badaha carabta iyo gacanka cadmeed xilli ay yaraadeen weeraradii burcadbadeedda soomaalida xafiiska hay-adan caalamiga ah ee badaha ayaa warbixinta wuxuu ku sheegay in ay yaraadeen khatarihii burcadbadeedda iyadoo aan wax dhacdooyin burcadbadeednimo la diiwaan gelin labadii sano ee la soo dhaafay warbixinta ayaa lagu sheegay in burcadbadeedda bishii ogost ay sii daayeen saddexdii lahaystayaal ee ugu dambeeyey kumanaan lahaystayaal ah oo lagu afduubtay fal burcadbadeednimo sannadihii la soo dhaafay tan iyo markii afduubka maraakiibta uu heerkii ugu sarreeyey gaaray sannadkii laba kun iyo koob iyo tobankii inkasta oo ay hoos u dhaceen weerarada burcadbadeedda haddana hay-adda badaha adduunka waxay sheegtay in burcadbadeedda soomaalida ay weli awood u leeyihiin in ay qaadaan weeraro kale hay-adda badaha caalamiga ah waxay ku boorisay maraakiibta in ay muujiyaan feejignaan dheeraad ah waxayna ku dhiirigelisay in ay xiriir joogto ah la yeeshaan ciidamada ilaalada badaha ka haya madaxweynihii hore ee hirshabelle ayaa ku dhawaaqay in maamul cusub loo sameeyo gobolka hiiraan war qoraal ah uu ku daabacay bartiisa facebooka madaxweynihii hore ee maamulka hirshabelle cali cabdulaahi cosoble ayaa uu kaga hadlay u diyaargarowga doorashada maamulkaasi iyo qabanqaabada hadda ka socota magaalada jowhar madaxweyne cosoble ayaa shacabka ku nool gobolka hiiraan ugu baaqay inay dhisaan maamul u gaar ah oo ay ku gorgortamaan waxaan ku tilmaamayaa hawsha jowhar ka socota mid la mid ah in beledweyne laga bilaabo baarlamaanka hirshabelle hala xulo madaxweyne iyo ku-xigeenna hala doorto beledweyne ha ku shaqeeyaan xaq baad u leedihiin cid idinka hor istaagi karta ma jirto intaa markaad samaysaan ayay dowladda federaalka igad a u iyo bulshada caalamka idin dhegaysan doonaan ma jecleen in aan sidan ku taliyo balse waxaa ii muuqata tala kale oo idin furan in aysan jirin dhista hirshabelle la mid ah midda ay reer jowhar dhisanayaan ayuu ku yidhi cali cabdulaahi cosoble madaxweynihii hore ee maamul goboleedka hirshabelle qoraalkiisa uu ku soo daabacay bartiisa gaarka ah ee facebooka dhanka kaleetana maha salaad ayaa si kulul uga hadlay qoraalkii cali cosoble oo xiisadda abuuray xildhibaan mahad salaad oo ka tirsan golaha shacabka ayaa aragti ka dhiiftay qoraal uu bartiisa facebooka soo dhigay madaxweynihii hore ee hirshabelle cali cabdulaahi cosoble mahad salaad oo ka mid ah xubnaha ugu firfircoon ee mucaaradka dowladda dhexe ayaa si weyn wala yaabay qoraalka uu soo dhigay mas-uulkii hore hirshabelle Shabeelle wuxuuna u sheegay in uu ka gabay doorkiisa odaytinimo sidoo kalena qoraalka wuu soo qoray wax u dhimayo mansabkiisa iyo miisaankiisa mas-uul ka tirsan puntland ayaa qarax lagu xiray gaarigiisa wararka ka imaanayo magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug ayaa ku waramaya in uu qarax ka dhacay magaaladaasi waxaana jugta qaraxaasi si weyn looga maqlay xaafadaha ay ka kooban tahay gaalkacyo qaraxa oo ahaa miino ayaa waxaa la sheegay in gaarigiisa loogu xiray guddoomiyaha maxkamadda racfaanka gobolka mudug ee puntland maxamuud cismaan aadan waxaana la sheegay in uu ka badbaaday guddoomiyuhu qaraxa la doonayay in lagu dilo kaasi oo gaarigiisa loogu xiray safaaradda soomaaliya ee dalka koonfurta suudaan ayaa deeq gargaar ah ku wareejisay dowladda koonfurta suudaan safaaradda jamhuuriyadda federaalka soomaaliya ee dalka koonfurta suudaan oo kaashanaysa jaaliyadda waddankaasi ayaa shan iyo labaatan tan oo deeq ah gargaar ah oo ay ugu gurmanayaan dadka ku hanti beelay fatahaadaha waddankaasi ka dhacay ku wareejisay dowladda koonfurta suudaan munaasabadda wareejin deeqda raashinka oo ay jaaliyadda soomaaliyeed ee dalka koonfurta suudaan iska soo aruurisay ayaa lagu qabtay magaalada jubba ee caasimadda dalkaasi waxaana ujeedka ahaa in bulshada soomaaliyeed ay garab istaag u muujiso dadka reer south suudaan ee ku hanti beelay daadadka ku rogmaday suudaan wareejinta raashinkan waxaa ka qayb galay madaxweyne ku-xigeenka koonfurta suudaan xuseen cabdulbaaqi wasiirka arrimaha baarlamaanka wasiirka warfaafinta iyo madax kale oo ka tirsan dowladda waddankaasi waxaana deeqda ku wareejiyey safiirka jamhuuriyadda soomaaliya ee dalkaasi ambasator xuseen xaaji axmed madaxda jaaliyadda soomaaliyeed ee deeqda soo aruurisay ayaa iyana goobjoog ka ahaa deeqda ayaa ka koobneyd shan iyo labaatan tan oo raashin noocyada kala duwan ah waxaana la wareegay oo uga mahad celiyey dowladda iyo shacabka soomaaliyeed madaxweyne ku-xigeenka dalka suudaan xuseen cabdilbaaqi wuxuuna ku ammaanay jaaliyadda soomaaliyeed ee dalkaasi kaalinta ay mar walba ka qaataan u gargaaridda walaalahooda koonfurta suudaan danjiraha jamhuuriyadda federaalka xuseen xaaji axmed ayaa faahfaahin ka bixiyey shan iyo labaatanka tan ee raashinka ah ay safaaradda iyo jaaliyaddu ku wareejiyeen dowladda koonfurta suudaan بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين أنigoo ah safiirka soomaalida ee koonfurta suudaan waxaan rabaa inaan dadka soomaaliyeed la wadaago inaan shalay xaflad ballaaran oo lagu qabtay xarunta ururka islaamka ee koonfurta suudaan oo jaaliyadda soomaaliyeed ama guddiga ganacsatada soomaaliyeed ay raashin shan iyo labaatan tana oo ay ugu talagaleen walaalahooda daadadka halakeeyeen ay ugu deeqeen ina in xafladaasi aan ku wareej kula wareejinay raashinkaasi madaxweyne ku-xigeenka xuseen cabdilbaaqi oo xafladda nagala soo qayb galay waxaa kaloo kasoo qayb galay wasiirada arrimaha baarlamaanka iyo warfaafinta iyo madax kaloo aada u tiro badan munaasabadaasi waxaa aada loogu mahadceliyey dadka soomaaliyeed madaxdii halkaa ka hadashay iyo kaalinta ay ka qaataan horumarinta dalka iyo taakuleynta walaalahooda reer south sudan annagana runtii qayb baan ka qaadanay diyaarinteedii iyo guddiga ganacsatada oo guddoomiye u yahay saciid jaamac dowr fiican oo aada u muugligsanayay ka qaateen waana u mahad celinayaa munaasabadan anoo ka faa'iidaysanaya waxaan kaloo u sheegayaa inta aan ka qayb gelin munaasabadaasi inay gacan ka geystaan inay ku talagalaan inay ka geystaan dhegaystayaal halka aad nagala socotaan waa idaacadda markabley haatanna wararka dibadda tanzaniya ayaa diyaarado dheeraad ah u diraysa daminta dabka ka kacay buurta ugu dheer afrika dowladda tanzaniya ayaa sheegtay in helikobtaro iyo diyaarado dheeraad ah loo dirayo si ay u damiyaan dabka ka kacay buurta kalimanjaaro dabkaasi oo muddo shan maalin ah ka holcayay halkaasi dabdamiyayaasha iyo dad mutadawiciin ah ayaa la daalaadhacaya daminta dabkaasi sida uu sheegay wasiirka dalxiiska dalkaasi hamifi kigongala iyadoo aan weli lagu guulaysan damintiisa dadaalada lagu daminayo dabka waxaa caqabad ku noqday dabaylo xoogan iyo caws qalalan oo sii hurinaya dabka in ka badan shan boqol oo qof oo mutadawiciin ah ayaa isku dayaya daminta dabka ka kacay buurtaasi inkastoo aan la ogeyn waxa sababay dabka waaxda beeraha lagu nasto ee dalkaasi ayaa sheegtay in loo malaynayo in dabka ay sababeen dad wax ku karsanayay meel lagu nasto oo buurta korkeeda ah ugu dambayntiina heerka saboolnimo ee maraykanka ayaa sare u kacday heerka saboolnimada dalka maraykanka ayaa sare u kacday sababo la xiriira cudurka covid nineteen xilli ay sii yaraanayso kaalmada dhaqaale ee dowladda ay siiso shacabka ay cudurkani dhibaatada dhaqaale ka soo gaartay ku dhowaad siddeetan milyan oo qof oo maraykan ah oo u badan caruur dadka laga tirada badan yahay ayay saboolnimada la degtay laga soo bilaabo bishii maajo ee sanadkan sida lagu sheegay daraasad ay sameeyeen cilmi baarayaal ka tirsan jaamacadda colombiya ee dalkaasi isbuucii lasoo dhaafay oo keliya qiyaastii sagaal boqol oo kun oo qof ayaa dowladda weydiisay kaalmo dhaqaale maadaama ay shaqa la'aan la soo daristay waana tiradii ugu badneed ee la diiwaan geliyey tan iyo bishii agost khubarada dhanka dhaqaalaha ayaa ku talinaya in kaalmo dhaqaale lala soo gaaro dalkaasi si looga baaqsado dhaqaale xumidaasi hase yeeshee siyaasiyiinta maraykanka ayaa bilihii lasoo dhaafay ku muransanaa sidii heshiis looga gaari lahaa in la barasaareeyo dhaqaalaha dalka oo la caawiyo dadka ay cudurkan ka soo gaartay dhibaatada dhaqaale waxaase arrintan lagu ilaaway doorashada dalka ku soo wajahan iyo murankii ka dhashay arrinta maxkamadda sare ee dalkaasi dhegaystayaal warkii waad kala socoteen idaacadda markabley caawa waa naga intaa warka waxaa in la socodsiinayo anigoo ah yaxya cabdirisaaq soofe tanay intaan warkan warka xiga ku kulmi doono ammaano allah